Wax-soo-saarka beeraha ayaa wax laf-dhabar u yihiin bulshada Soomaaliyeed iyadoo beeralayda intooda badan ay beerahooda ka soo saartaan noocyada kala duwan ee dalagyada beeraha waxayna u iibgeeyaan suuqyada kala duwan ee dalka. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Jubbaland Mukhtaar axmed cabdulle warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay tabcadaan beerahooda.
waxaan leeyahay maanta waa ogtihiin oo bariiskii iyo baastadii iyo wixii la cunayay dadkii maanta caafimaadka wuxuu ku haray waxa dalka ka baxa runtii ma nin walba aragta wuxuu leeyahay waxaa lii qoray socod waxaa lii qoray inaa cuno m- moordadii galeydii waxaan leenahay raashinka idaanfacay waa raashinka dalkiina ka baxaya maanta adduunka dagaalaa ka jira waxaa imaan karta in dagaalo badan ay dhacaan waxaan leenahay isku tashta beerihiina abuurta xoolihiina dib ugu noqda nin walba waxaa anfacaya waxa dalkiisa ka baxa wax dad leeyahay inaan ku talagalna ma aha maanta waxaan leenahay aan u jeesana beeraha ina jubbaland waxay aad caan ugu tahay beeraha xoolaha kalluumaysiga intaba gacantaan ku haysanaa wax laisku heli kara ma aha ku noqda waa ogtihiin webiga jubbo soo baxa meeshuu ku ekaay isku darkii annagaa degan jubbalandaa degan war ka faa'iidaysta maanta dib ugu noqda beerihiina kalluumaysigiina xoolihiina aad ayaan ugu boorigelinayna ay waxooda dib ugu noqdaan insha allah